wax la xalaalaystay oo la joogtaystay oo xirfad laga dhigay oo awil iyo maalin rasuulkii asxaabta wax laga sheegi jiray ayay ahayd labada wasan ee laga bixiyey ayaa ku tusinaya weylun cadaab daran waxaa leh likulli humasatin mid xan badan kulligiisa lumasatin ceebayn badan oo bani aadamka ayuu ceeba u raarraadinayaa tadabbar caybaka laa caybannaas inaad adiga ceebahaaga ku shuqloonto oo dadka ceebihiisa ka shuqloontay ahayd wax alla waxaad qof ku dhaliili lahayd noocuu yahayba nooc ka mid aad leedahay kolkaa midkaaga arag ilaahay addoomihiisana isuda fajalla man laa cayba fiihi wacalaa waxaa laguma dirsanin weliba qarinta ceebaha la qariyo ajri weyn baa lagu helaa adigaa ceebo badanood leedahay rabbi ku asturaya hadduusan qofkaa mustahtir iscaddaynaya mujaahir bilfisqi xumihii muujinayo ku faanaya hadduusan ahayn oo aadan markaa islahayn ummad caafimaad qabtuu balaynaya qof si un ka noqotay waa la astura weylun cadaab daran likulli humasatin midxan badan kulligiibuu u sugnaaday lumasatin ceebayn badan kolkaa dhaqan xumaday samayn jireen xanta iyo ceebta labadaa kuma ekay haddana arag tilmaantiisa saddexaad alladii kiibaa leh jamaca ururiyey maalan xoolo xalaal iyo xaaraan uma kala meeldayin xoolo unbuu ururiyey kolkaasuu wacadadahu tirtiriyey meel buu dhigay kolkaasuu xawaadisu dahri qorshuu sameeyey jilaalka intaa ku bixi dawadiina intaa ku bixi masruufkiina intaa ku bixi beertiina intaa ku bixi cimri dheeraas oo dhiman maha asag qorshahan dheeraas taxay iyo waxaanu isku tootoosiyey intuu ka fulinayo inuu noolaanayo dhammaan ma haysaa wacadadahu maalkiibuu darboo tirtiriyey yaxsabu wuxuu malaynayaa anna maalahu xoolihiisa inay akhladahu waarinayaan kallaa waa wuu edab daran yahay layunbadanna midka gafafkaa galay ee dadka muuminiinta xamanaya ceebaynaya xoolo uruurinaya tirtirinaya moodaya inay xoolaha cimri u dheeraynayaan layunbadanna waxaa lagu ridayaa filxudama naar magaceeda xudama la yidhaah maa gaar ahaan ugu qaybsan wamaa adraaka maxaa ku ogaysiinaya mal xudama naarta xudama la yidhaah waxay tahay in lagu sheegaa la doonaya xudama naarullah ilaah naartiisa wey almuuqadatu la huriyo ma qabowdo oo ma dabacdo oo ma danto oo ma gaabiso hadiya ka sheer matoorada u dhuuqsan cirkay ku shareeran tahay almuuqada la huriyo daa'iman wa abadan allatii naarta tattalicu ka kor baxda cala lafidati qalbiyaalka inkaar qabiddeeda arag waxaa weeye jirkoo dhan intay dhaaftay yay wadnihii iyo beerkii u dhacday kolkaasay wadnihii iyo beerkii ka dulbacday laba meelba waad ka garan karaysa qofka beerkiisii gubmaayo badankiisii kale miyaa dhaqan aakhir darajow ta labaadna waxaad ka garanaysaa cadaaladda ilaah dembigaan xaggaas ka galay qalbiguu ka galay xaqiraadka mu'miniinta la xaqiraayo ee la ceebaynayo ee la xamanayo xaggay ka timid qalbigay ka timid xibintii la baduujiyow allatii naarta tatalicu ka dulbaxda cala alafidati wadnayaal korkood innahaa xutama naarta qalbiga keliya ma cunin gaar bay qalbigii u cuntay oo ilaa waa ku daboolan tahay albaab laga baxa ma leh dariisha laga neebsado ma leh innahaa xutamo calayhim kuwa xanta badan korkooda ayaa muusadatun mudbaqatun lagu daboolayaayo albaab ma leh dariisha ma leh bakaar camaluw nabaa lagu siina kolkaa meelay ka neebsato iyo meel laga baxa ma leh fii camadin tiirar gudahood bay ku sugan tahay mumadadatin la tiiriyey kolkaa tiirar bira oo naartaba ka waaweyn bay xutamadiiay ku dhex jiraan ama tiirashaa ku dhex jira intuba suuragalow siday tahay alcilmu cindallah kolka waa caalamulgayb cadaabka iyo aakhiro waxa laga sheegayo waa wax inaan indhaha saarin xiska aynaan ku haleelin laakiin eebba sheegoo xaqa kolkaa fii camadin mumadada iyagii xutamay ku jiraan xutamana tiirar bay ku dhex jirtaa tiirashaa naartay kusii dhex tiirsan yihin waylun cadaab daran waxa leh likulli humasatin kuwa xanta badan kulligood lumasatin ceebaynta badan mu'miniinta iyo saalixiinta iyo culammadiiyo taqiyaalka ceebeeya alladii humasaha jamaca ururiyey maalan xoolo fara badan oo wacadadahu tirtiriyey maalkii una darbay dhibaatooyinka oo qorshihii wey yaxsabu wuxuu malaynayaa ana maalahu xoolihiisa inay akhladahu waarinayaan kalaa saas ma aha talada layunbadanna waxaa lagu ridi doonaa fi lxutama naarta xutama la yidhaah gudaheed wamaa adraaka maxaa ku ogaysiinaya mal xutama xutama waxay tahay xutama naarullah ilaah naaruu leeyahay we almuuqada habeen iyo maalin la huriyo allatii naar tatalicu dhalata cala alafida wadnayaal korkood ayay ka dhalataa oo horta beerka iyo wadnaha iyo awrkujirtay soo bogtaa innahaa xutamo calayhim kuwa xanta badan korkooda ayaa muusadatun lagu daboolaa fii camadin iyagoo tiiraryaal gudahood ku jira mumadadatin naarta gudaheedii lagu tiiriyey suuratulfiil suuraddii boqol iyo shanadu waxay ku magacaaban tahay biasxaabiilfiil suuratulfiil waa suura makiya intiisuu banuhu calayhi salaatu wasalaam makal mukarama uu ku noolaa suuradihii soo degay ayay ka mid tahay oo aayaatuha suuratulfiil aayadaheeda khamsu aayaad shan aayadoodu abda-u haadihi suura waxaan suuraddan ku bilaabayaa bismillah eebba magicii qabidii allii arraxmaan naxariis guud naxariista arraxiim mid gaar ahaaneed naxariista w alam tara suuraddan waxay tilmaamaysaa qiso waaqicoo dhacday waxay qisada ahayd nin xukumi jiray yaman abraha magaciisa la odhan jiray abrahatul ashram ayaa ninkan magaciisa la odhan jiray melikulxabashuu wakiil ka ahaa wuxuu wakiil uga ahaa yaman sancuu ninkaa joogay wakhtigaa diinta meeshaa jirtay masiixiyay ahayd wuxuu ninkaasi qoonsaday xasadnimo darteed meeshaan mako oo jaahiliyatan wa islaaman eebba xurmeeyey oo carab oo dhan ay niyaday qalbiga ku haysay oo la iman jiray oo markaa isaga waxaa u daraa xagga tijaarada laakiin meel ruuxi ah oo la ictiqaadiyo oo la jecel yahay xagna tijaari ah dalka caasimadiisii ah dhulkoo dhan ba xuduntiisii ah ayay ahayd kolkaa dawladnimo uu uga tabaroonaa wax dawlada oo nafla meeshaan ma joogin cabdilmutalib oo nebiga awowgii ah ayaa nabadoon ka ah carabna qiimi ma lahayn ugaarato tacbaana oo saxro degan oon dadnimana lahayn marka cajamigu waa dawlad kisra iyo ruum iyo faris iyo xabasho dowladda xabashana waa dowlad cajami ah oo xoog badan xaggana ruum iyo faris ayaa jira carabi waxay tahay lama arka marka ganata masaakiinow wuxuu yeelay marka qorshuu ninkaa dejiyey kaniisuu wuxuu ka dhisay sanca isagoo boqorkii xabashi wargeliyey boqorkiina wuu ka raalli noqday kolkaa ulajeedadiisii waxay ahayd kiniisadaa uu meesha ka dhishay in loo xajiyo oo markaa sumcaddii mako iyo tijaaradii iyo sharaftii xagga ay marto saasuu ninkaa niyooday kiniise yaab leh oo wax wakhtigeeda lamida la arkin ayuu ninkaa dhisay culays buu kiniisadii u bixiyey sancuu ka dhisay marka aan qorshihii kalaba dhammaanin laakiin iyadii gacanta laga qaaday quraysh waa maqashay ninkaa qorshaha uu ku jiro inuu maka curyaamiye quraysh inuu rabo xaggaa sumcad iyo dhaqaali iyo uu wada mariyo markaa nin qurayshaa tegey habanima meeshii oo masawiro la qurxiyuu dhex galay meeshii intuu ku xaaray yuu xaarkii ku tirtiray habeennimuuna ka guuray subacdii haddii la yidhi meeshii urbaa la gelin waayey baarlamaanka hadduu fadhiistay waxaa la yidhi hagartaan waxaan quraysh ahayn ma kolkaa ninkii wuxuu xalaal u helaya xujo inuu kacbada baabi'iyo kolkaa wuxuu yeelay ciidamo wuxuu hayey yuu soo aadiyey mako inuu kacbada baabi'iyo daraaddeed ciidamada waxaa ka mid ah maroodiyaal saddex iyo tobana mid baa uu waayeela fiil baa la yiraa arrintii marka xasaasiyay noqotay arrin xabashiya carab ka dhacaysay noqotay markuu ninkii soo duulay wixii nabadoon halubuu ku soo baxay oo sanciyo maka u dhexeeyey reer walba way isqaameen inay ninkaa celiyaan oy la dagaalamaan qolo la arkaba intuu jebiyey iyo ciidamadiisii ku soo darsaday markuu ka adkaaday kadib ilaa uu ka yimid musdalifa iyo muna meesha iska qabtaan waadii muxasar isagoo ciidamadiisii wata wixii carab ahaana soo qafaalay ayuu halkaa yimid mufaawadlaa dhacday daandaansigii wuxuu ka bilaabay geelii reer makoo foofay oo bannaankaa taagan buu xereeyey carruurtii cabdilmutalib bay u wargeeyeen waxaa la yidhi geelii nin baa qaatay cabdilmutalib oo ergaa u yimid isna meeshaasuu joogaa wuxuu yidhi waxaan kuugu imid geela inaad isiisid markaasuu yidhi ma laguu sheegay kacbad inaan duminayo waa la ii sheegay buu yidhi oo kolkaanoo kacbadii duduminaya geel maxaad ku fali war kacba wax igama gelini khabi bay leedahay aniga geelaan leeyahay geelaygaysii adiga iyo kacbadiina laydinma dhexeeyow oo run ahaa ma waxaadan idaafacaynin wadan ila dagaalamayn maya kacbadan rabbi bay leedahay aniga melihi kolkaasuu ii rabbi iga daafacaya ma jiro oday waa ku sidee dhexdiinnaba laguma jiruu yidhi ama ha kaa daafaco ama yuusan kaa daaficin labadiinna wey geelaygiinaysi saddex maalmood oo fasaxa oonu meesha kaga guurna nasi saddexdii maalmood ee fasaxa iyo geelii baa la siiyey kolka cabdilmudalib quraysh buu u dhawaaqay meesha naga bixiya carruurta iyo maacuunta iyo xoolaha buurta aan saarno ninkaan meesha u bannayno sidii baa la yeelay daawasho fiican bay kaheen mutafarrijiin bay noqdeen saddexdii markay dhammaatayna ninkii ciidamadii uu soo kici is yidhi maroodigii hore uu diiday uu yaaban yahay ayaa badda looga soo diray shimbirahan qur-aanku sheegayo oo koox koox ah oo mid la arkaba saddex dhagax bay wadaa dhagax afkay ku wadaa laba dhagaxna lugahay ku wadaa dhagax la arkaaba qofkii loogu talagalay ku ridaysaa iyadana kooxa kooxa wey qoladii quraysh waa daawanaya ileen iyagu buur dhaladeed bay fuulaan kuwaanna god bay ku jiraan shimbirtuna badday ka soo baxaysa horey mid loo yaqiinay maaha gadaal mid loo arkayna ma ah wasadaqa allaahu fii qawlih wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ciidamada eebbe wax yaqaan oon isaga ahayn male suuradda arrintaasay sheegaysaa iyadiyo ta soo socotaa isku xidhan waa qiso weyn wakhtigaa intii ka dambeeyey carabi ku dhiiran weyday aqalkaas eebbe ees eebbe leeyahay ees eebbe ilaashanayo ee uu ka yeelay xaramka aaminkaa waa loo dhowaan waayey qaala tacaala marka waxay ku toosan tahay waaqicada markay dhacday iyo marka nabigu dhashay konton maalmood baa u dhaxaysa kolkaa dhalashada nabiga la taariikhaynayo caamulfiil baa la yidhaa sanadkii maroodiga lagu soo weeraray kacbo ee dadkii iyo maroodigiina la baabi'iyey yuu nabiga dhashay kolkaa iyadaa nafteeda waa irhaas gogoldhig nabiga dhalashadiisa iyo koridiisa la gogoldhigayay ahay konton maalmood kadib uu suubanuhu dhashay alam tara nabi allowma waadan ogaan kayfa sida uu facala rabbuka rabbigaa ku sameeyey biasxaabiilfiil maroodiga qoladii ku soo duushay abraha al ashraf oo maroodigii ugu weynaa maxamuud la odhan jiray sidii ku sameeyey ma waadan weli ogaan alam yajcal ma wuusan eebba yeelin waa uu yeelay kaydahum hagartay wateena ahayd inay kacbada dumiyaan kiniisadaana dhisanto fii tadliilin khasaare gudaheed oo inay kacba dumiyaan oo qorshahoodii fuliyaan daa iyagii baa la dudumiyey sayajziihim wasfahum innahu xakiimun caliim fii tadliilin khasaaro lagu baaba'ay markuu dhagaxa ku sii dhacayo dhagaxuu dhagax masiibo wata wey qofkan lagu tuuray lalama gafo jirkiisa markuu gaarana hilbaha daadanayo isagii baa cararay si uu u wargeeyey maroodigiisii siduu cadba kol usii dhacayay sancuu tegey kolkuu tegayna naftaa ka baxday kolkaa meeshiina dib dambe laysma dhaqaajinin waarsala ma wuusan eebba dirin calayhim korkooda tayran shimbir buubaysa abaabiila kooxa kooxaa maxay shimbirtii samaysay tarmiihim abrihiya ciidamadiisii waxay ku gantay bixijaaratin dhagax min sijiilin dhooba la kariyey laga sameeyey oo dhagaxa markii la soo dubo oo naar lagu soo dubo buu kii kale ka adag yahay ka kale marka dab la geliyo murad buu noqonaya waa burburaya laakiin kan dabka lagu sameeyey dhariga waata wax lagu shido waxba dabka ma dhibi karo awal baa lagu sameeyey kolkaas sijiilku wax dhagax ka daran wey oo fa jacalahum ma uusan eebba ka yeel dadkiisay noqdeen baa la tilmaamayaa ka casfin bal ma'kuulin loo daaqday haddaad berrey ahaan jirteen beerta marka masagada lagala baxo balkoo keligiisa laga tago looda lagu sii daayo safaahanimay ahayd in balka inta la guro looda cantooba loogu dhigay ahayd waa lagu sii dayn jiray kolkaa miday cuntay iyo miday isku taagtay iyo miday ku caartay yuu balkii noqonay mid qoobkay ku kala goysay midna waa cunto afkay la heshay midna waa isku taagtay midna xaar weynay kor saartay tilmaanta qurceeda arag fa jacalahum ilaa wuxuu ka yeelay abraahi iyo maroodigiisii ka casfin bal ma'kuulin loo daaqday ilaahay muxuusaa u yeelay li'iilaafi quraysh xaraf jaar bay suuraddu ka bilaabataa inuu fa jacalahum ku tacalluqo iyo inuu falyacbuduu ku tacalluqo labadaba suuragel wey alam tara ma waadan ogaanin kayfa sida uu facala rabbuka rabbigaa ku sameeyey biasxaabiilfiil dadkii maroodiga ku soo duulay alam yajcal ma uusan eebba yeelin kaydahum hagartay wateen fii tadliilin khasaare gudaheed oo waarsale eebba uusan dirin calayhim korkooda kayran shimbir abaabiila kooxa kooxaha tarmiihim iyaga ku ganta bixijaaratin dhagax naara min sijiilin gooba biyo dhagax lagu sameeyey dab laga sameeyey bixijaaratin dhagax naaro min sijiilin dab iyo naar lagu sameeyey oo fa jacalahum uusan eebba iyagoo idilka yeelin ka casfin bal ma'kuulin loo daaqdayu suuratu quraysh suuraddii boqol iyo lixaad wey liilaafi qurayshin ayay ku magacaaban tahay kolkaas suuratu quraysh waa suura makiya kana mida suuradihii soo degay inta rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku noolaa makal mukarama oo aayaatuha suuratu quraysh aayadaheedana arbacu aayaatin wey abda-u haadihi suura waxaan suuradda tan ku bilaabayaa bismillaah eebba weyne magicii cuskashadii allihii arraxmaan naxariis guud naxariista arraxiim mid gaaraaneed naxariista wey liilaaf kolka fa jacalahum ku tacalluji fa jacalahum ilaa wuxuu ka yeelay asxaabulfiil ka casi maakuulin bal la daaqay wuxuu uga yeelayna liiilaafi qurayshin quruush uruurinteed maxaa jira quraysh aawa kolka dadkan la baabi'ina quraysh fakalool baa ku dhacay madegna buura dhaladooday fuulaan ilmihii ay gacanta hayaan gogol ma haystaan guri ma haystaan nabadgelyo ma haystaan kolka haddaan la baabi'inin ninkan ma soo noqon karaan tabanay isku daafacaan male kolkaas si quraysh loo uruuriyo aa kuwan loo baabi'iyo idan waa gallad loo galay midda ugu weyn kuna tusaysa caalamka iyo qiimigiisa liiilaafi qurayshin iyaguna meeshaanay barteen oy degi jireen oy ku dhaqmi jireen liiilaafi qurayshin quraysh uruurinteed la uruurinaa darteed a kuwan loo baabi'iyey ilaafihim uruurintooda waddankooda beer ma lahayn barnaflana ma lahayn beled fiicanna ma ahayn waxay markaa noloshoodu cuskanayd laba safar oy marna yamaan u safraan oo magaalo weyna oo ta looga soo duulaya oo dhaqan oo xilkaa maraysa marna shaam oo ay ruum iyo faris haystaan kolkaa marka qabow jiro waxay u safraan yaman marka kulayl jirana shaam bay u safraan labadaa tijaaro waxay ku keenaan bayna cunaan noloshoodiiba waa dhammaatay ilaafihim uruurintooda ficlata shitaa qabowga u safridiisa ilalyaman loo safro baa iyagii ay ka dunnaayeen wasayfi wa rixlata sayfi kulaylka safarkiisii ila shaam loo safro falyacbuduu marka haddayan qurash alla aqoonsanaynin buyugbaayugtii ku dhacday cadowgoodii la baabi'iyey beledkoodii dib loogu soo celiyey rixlaadkoodii loo ratibay tan darteed ha u caabudeen falyacbuduu ha caabudeen rabba haadalbeyt beydkan oo kana rabbigiisa caabudeen gaalada iyo xataa muslimiinta ducafaau lcuquul waliimaana waxay moodaan marka kacbada wejiga la aadinayo ee la tukanayo ama la dawaafayo xaj iyo cumro ama la dhunkanayo ee la taafanayo in wax la caabudayay kacbada tahay kelimatu rabbi meesha haddii laga bixin lahaa oo falyacbuduu haada albeyt waa noqon lahayd laakiin marka xataa kacbada la joogo waxa la samaynayo ee la caabudayo waa rabba haada albeyt beytkan oo kana rabbigiisa wey idan waxaa lagu samaynaya meesha ama tawajuha wejiga la aadinayo ama dhunkashada aswadka la dhunkanayo ama wareegidda lagu wareegayo waxoo dhanba awaamir eebbaa la fulinayo waxa la caabudayo waa eebe isagaa yidhi wa xaydumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shadra isagaa yidhi walyatawafuu bilbeyti alcatiiq tacaliim eebbaa la fulinayaa kolka falyacbuduu ha caabudeen rabba haada albeyt beytkan oo kana rabbiga leh ha caabudeen alladii rabbiga adcamahum quudiyey min juucin baahi ka quudiyey wa aamanahum in meesha nabadgelyada taal uu eebba keenay arag waa loogu abaal sheegtay oo wa aamanahum iyagii ka nabadgeliyey min khawfin bakdin oo waxa meel walba la ysku laynayo meeshaan dagaal kama dhicin allaa weligii daafici jiray ilaalin jiray falyacbuduu ha caabudeen rabba haada albeyt beytkan oo kana rabbigii maxay u caabudayaan liiilaafi qurayshin quraysh uruurinteedii darteed iilaafihim iyaga isu uruurintoodii ficlata shitaa qabowga safridiisa xagaaga iyo wasayfi jiilaalka ee yaman iyo shaam u safri jireen ay isaga dunmaayeen alladii rabbiga adcamahum quudiyey min juucin baahi wa aamanahum ka nabadgeliyey min khawfi bakdintay qabeen suuratu lmaacuun suuraddii boqol iyo sideedaad suuratulmaacuun wayamnacuuna almaacuun bay ku magacaaban tahay suuratulmaacuun waa suura makiya awalkeeda hore aakhirkeedana waa madani waa aayaata tiscu aayaati abdow haadihi suura waxaan suuradda tan ku bilaabay eebbaweyne magii cuskashadii allihii arraxmaan naxariis guud naxariista arraaxiim mid gaar ahaaneed naxariista w suuradda waxay tilmaamaysaa niman naxariis darna horeesh ku jiray caas ibnu waa'il baa ka mida weliid ibnulmughiiraa ka mida waxay isku darsadeen tilmaana xunxun ay u harrayso inay aakhiradda fireen ay beeniyeen oy ka mid tahay agoonay iyagu mas-uulka ahaayeen oy gacanta ku hayeen inay waxoodii uga dhaarteen sidoodana niman gacan adag oon dabac ku jirin inay ahaan jireen kolka qaybta hore waa qaybta makiga ah qaybta dambe niman munaafiqiina oo salaada u daraa ayaa la tilmaamay oo markay wakhtigeeda dhaafta kadib dibka tukan jiray qaala tacaala rabbi wuxuu yaa ra'ayta ayuha rasuul kariim waxaad ii sheegtaa alladii ninka yukadibu beeniya bidi qiyaamada ninka beeniya ee yidhaha wax bacsi iyo xashri iyo nashri iyo jaze la yidhaahdaa ma jiraan laysoo bixin maayo ninka yidhi ii sheeg ninka haddaad taqaanid tilmaan kalaa loogu daray haddaadan aqoon fadaalika kaas alladii kii wey yadculyatiima agoonta waxeeda u diidow oo agoontiibuu waxeeda u diidaya dardaarankiina waynu soo marnay fa ama alyatiima falaa taqhar wa ama saa'ila falaa tanhar in agoontu ixtiraam leedahay arrimihii horeynu ku soo sheegnay kolka midka agoonta waxeeda u diiday oo walaa yaxudu aan naftiisa iyo naf kale midna ku boorinayn calaa tacaamil miskiin miskiin cuntasiintiisa korkeeda fa weylun cadaab daran waxaa leh lilmusalliina kuwa tukada oo hadday tukadaan maxaa loo cadaabay waxaa loo cadaabay aladiina kuwa hum iyaga can salaatihim salaadooda xaggeeday saahuuna iloobaamu alxamdu lilaahi aladii lam yaqul fii salaatihim kolka salaada gudaheeda sahwi yimaada axad ka khaali noqon karaaba ma jiro xataa nabigaa sahwiyey oo salaad rubaaciyaah laba ragcad ku salaamanaasaday taa waa fii salaatihim taa dhibaato ma leh xukunkeedana waa macruuf yaqiintana waa lagu binaynayaa baaqigana waa lala imaanayaa sujuudu sahwina waa lagu kabayaa can marka la yidhi salaadii bay wakhtigeedii ka qaadeen dib bay ka tukan jireen idan waxaad ogaataa salaad baa kas looga tagayaa dibna laga qadaynayaa inaan wax ka jirin galabtaad ogaatay sababta inay tukadeen bacdal waktina tukadeen cadaabbaa tii lagu mutay hadday xalaal tahay in salaada wakhtigeedii dib looga dhigo hadhowna la qadeeyo weyl maxaa meesha keenay fa weylun cadaab daran lilmusallin kuwa tukada aladiina kuwa hum iyaga can salaatihim salaadooda xaggeeda saahuuna ilooba aladiina kuwa hum iyaga yuraa'uuna dadka in camalkooduba lilaahi tacaala uusan ahayn wayamnacuuna dariskooda u diida almaacuun alaabta labay u qaybsantaa wax manaaficdeedii oo dhanba baaba'ayo iyo wax inta lagu adeegtay lagu keenayo bakeerig oo kale ibriiqa shaaha lagu kariyo iyo digsiga iyo faaska mindida wax lagu goosgoosto alaabta inta darisku ka faa'iidaysto ayaa lagu soo celinaya taa haddaad diidda waa lagu cadaabaya laakiin waxaan manaafic ka soo noqonaysaa jirin kiiladii maanta ilmaha loo karin lahaa isi haddii lagu yidhaaho maxaa soo noqonay taas waa yar diidi kartaa ilmihii wax looma hayo laakiin alaabtaan maacuunta lagu kala adeegto maacuuntaasoo kale sida irbadoo kale maya arrayta waxaad ii sheegtaa alladii ninka yukadibu beeninaya biddiin jasihii qiyaamuu beeninaya fadaalika ka alladii kii wey yadculyatiim agoonta waxeeda u diida oo walaa yaxudu aan naftiisa ku boorin calaa tacaami lmiskiin miskiin cuntasiintii fa weylun cadaab daran lilmusalliina kuwa tukadaa leh aladiina kuwa hum iyaga can salaatihim salaadooda xaggeeda saahuuna almaama ijmaacu lmufasiriin yuakhiruunaha can awqaatiha bay dib uga dhigaan amaa kama ayan tegin oo inay tukadaan aayaddaaba sheegtay aladiina kuwa hum iyaga yuraa'uuna isususiya wayamnacuuna u diida dariska almaacuuna alaabta wey suurat lkawsar suuraddii boqol iyo sideedadu suurat lkawsar waxay ku magacaaban tahay ina actaynaaka alkawsar makiyatun waa suura makiyaha waa aayaatuha halaatu aayaati wey abdaw haadihi suura waxaan ku bilaabayaa bismillah alla magii cuskashadii allihii arraxmaan naxariis guud naxariista arraxiim mid gaar ahaaneed qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi ina anaga eebbaa yaa acdaynaaka rasuul allow ku siinay alkawthar khayr badan baanu ku siinay amawaadun fi ljanna fasalli tuko lirabbika rabbiga ha u tuko wanxar rabbiga ha u gowrac ina shaani'aka kan ku carageliya huwa isaga ayaa alabtar mid khayrka go'ana suuradatan suura nabiga keliya tataabanaysa nabigay khusaysaa sabab bayna lahayd sabab bay lahayd waxay ahayd in nabiga calayhi salaatu wasalaam wiilu lado ibraahim la yidhaah ayaa dhintay caas ibnu waayil oday la yidhahdo malcuuna oo raggii nabiga necbaa ayaa yidhi inahu abtar maxamed wiil baa lagu arkay wiilkiina waa dhintay kolka arrintan uu wadwado arrin meel gaaraysa maa waa gablan buu ka wada ninkan waa gablan wax farixiisa ah oo hawshii sii wada ma jiraan markii haddii nabiga loo sheegay aad buu uga carooday kolkaa suuradda waxay xisaaban tahay tasliyo ama sabeen xir oo kale waxaa nabiga la tusiyey wiil wax ka fiican oo badan in la siiyey ninkan isagaana inuu gabla maayo kan hadalkaa nabiga ku sheegay inuu khayr oo dhan la'yahay gabla maayana markaasaa rabbi yidhi subxaana inaa annaga eebbaa yaa acdaynaaka rasuul allow ku siinay alkawthar laba tafsiir bay culammadu sheegeen qaar waxay yidhaahdeen kawthar waxaa wey waadun filjanna waa tog weyn oo jannada ku yaallo inta arasaatulqiyaama bannaanka qiyaama lasii maraayo ayuu ku yaallaa kolka kaasi xadiid baa ku soo arooray nahrun fi ljanna xaafataahu min adahabi wa majraahu cala durri waalyaaqud wa turbatuhu adyabu min almiski wa maa'uhu axlaa min alcasal wa abyad min athalaj kolka toggaas oo ay mu'miniintu ka cabbaan dadka xun ka cabbi maayaan calaamatu najaax wey isaga markaad ka cabtid waa kuu dhammaatay adiga dhibaato dambe is arki maysa qolana waxay yidhahdeen wasankan fawca la yidhaah waa mubaalaqo alkhayrulkathiir baa loo wadaa wax wiil ka badan ayaa lagu siiyey oo adduunka annubuwatu waalrisaalatu waalwaxyu waalmucjizatu wa kathratu latbaac aakhirana wasiilon cid kalaynin adiga maahaan ashafaacatu alcudma waalmaqaama almacmuud kolka adduun ha la yidhaah aakhira ha la yidhaah khayr aan la tirin karin ayaaba alla ku siiyey xaggee adiga abtaraad ka tahay inta ummadda ah ee dacwadan iyo diinta ay gaartee kugu salinaysoo dhan soo isaga ma aha soo rasuulka xadiidkiisii ma ahayn man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama laa yanqusu min ujuurihim shay inta ajrigeed wax ku leedahay ina annaga eebba acdaynaaka ku siinay alkawtara khayr badan kolka tafsiirkaasaa si fiican maxaa yeelay xawdka nabiga khayrkii badnaa buu dhex galaya kolkaa khayr badan baa ku siinay la yidhaah adduun iyo aakhira waa camimaya fasalli tuko lirabbika u tuko wanxar kolka salaadatan tii adxada inay tahay farad kale inay tahay salaadoo dhan waa guda galaysa lirabbika u tuko wanxar udxiyadii inay tahay iyo gowra cidaylkii intaba waa guda galaysa waxaad galabta fahamtay gowrac iyo salaada inay labadaba isku mid yihiin fasalli lirabbika wanxar lirabbika waxaan eebba ahayn haddaad wax u gowracdo waad gaaloobaysaa wasadaqa allaahu fii qowlihi qul inna salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin ilmaha qofkaad doonta si laakiin markaad gowracayso bismillaahi magaca eebba wax ku gowrac fasalli tuko lirabbika adiga rabbiga ha u tuko wanxar lirabbika rabbiga ha u gowrac inna shaani'aka kan ku af xumeeyey ee ku carageliyey wixii nabiga mukhaalafa ku sameeya oo dhan baa soo galaya huwa kaasa alabtaru khayr dhammaantii ka go'an adduun iyo aakhirabana gablan ku ah wallaahu aclam